haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kule inti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ood ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay toddobaadkiina soo dhaafay magaalada baydhabo ee gobolka bay waxaa toddobaadkan ka dhacay sir ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradaha xanaanada xoolaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa qaar ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya warkaasoo faahfaahsan dib ayaan ugu soo noqon doonaa hase yeeshee aynu ku horumarno magaalada hargeysa wafdi ka socday midowda yurub ayaa toddobaadkan kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee somalilan iyadoo shirkaasi lagaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan inoo haya wadahadalladan dhex maray diblomaasiyiintan sare ee ka socday dalalka midowda yurub iyo dowladda ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinac iyo bahda warbaahinta somalilan gaar ahaana ururada haweenka iyo ururka saxaafadda somalilan ee solja ayaa lagaga wada hadlay arrimo doora kuwaasi ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xora islamarkaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee somalilan oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorshaynta cabdiqaadir dayib askar ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey nuxurka kulankan dhex maray diblomaasiyiinta reer yurub guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda somalilan waxaan anagu markaa eegeynay saddex eriyo kow waxaan eegeynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sida loo horumarinayo markaa waxaa jiray siyaasaddii warbaahinta qaranka oo aanu qabyatirkaygii wadnay sidoo kale waxaa jira xeer saxaafadeed oo dib habeyn lagu sameeyey oo iminka xaalad gebagabaah ku dhow waxaan doonay markaa waxaan ka abdheegaraynay ama aanu warbixin ka siinaynay halka ay howlashaasi marayso waxaan u sheegnay in siyaasaddii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen daneeyaasha ay ururada saxaafadda aqoon-yahanada warbaahinta kala duwan ay ka wada qaab in imika gebagaba ay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono xeerkii saxaafadduna sidaasi la mid ah isna wuu raaci doono siyaasadda arrinta labaadan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro
qodobka kale muhiimka ahaa ee intii shirkuu socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada somalilan hadday yihiin mucaarid iyo muxaafidba taasi oo sida uu sheegay cabdiqaadir askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan warbaahinta qaranku waxay ku shaqaysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuurbixiyaasha somalilan waxaana waajib ah in adeega ay bixinayso warbaahintaasi ay si siman muwaadiniinta u adeegsadaan xisbigay doonaan ha noqdaan ciday doonaan ha matalaan in doorkan warbaahinta somalilan ay iskaashato dhammaystirto koodhof ka dhigta ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisaa xiliyada doorashada lagu jiro wixii caqabada ee intaa ka horeeyana si wada jira wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla sii meeldhigaan ka hor doorashada geesta kale sayne maxamed cabdi oo ah guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka ee fima ayaa u sheegtay v o a in gabdhaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada somalilan ee u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla suxufiyiina oo u tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin hablo saxafiyiin oo barogaraamadoodii ama barnaamijyadoodii la qabanayo oo la garab taagan sida ragga oo kale oo dumarkii dumarka dhiirigelin bay khadara u baahan yihiin ma soo baxayaan marka fiima waxaan u taagannahay inaan hablaha saxafiyiinta dhiirigelino si gaara weliba maamulka uga dhex muuqdaan taa waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay hablahu helaan oy aqoontooda maadaama jaamacaddii hargeysa ay iska kaashadeen solja wasaaraddii warfaafinta iyo weliba xafiiska ingiriiska oo hal inani ay ka qalin jebisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jebiyaan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa aad iyo aad buu mahadsan yahay khadar maxamed cakulle toddobaadyadii u dambeeyey waxaa hawada soomaaliya lagu arkayay buufinno waaweyn oo joog sare ku duulaya arrintaasoo hadalhayn badan ka dhex dhalisay bulshada oo aan walxaha noocaasiya horay u arag hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya ayaa ka warbixisay walxahaasi kuwaas oo kuwoodii u dambeeyey maalintii khamiistii lagu arkay magaalada muqdisho maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan ayaa v o a u sheegay in buufanadan ay adeegsanayso shirkadda teknolojiga google iyadoo daraasad ku samaynaysa deegaanada caalamka uu ku yaryahay helidda adeega internetka iyo sidii deegaanadaasi looga baahi tiri lahaa maareeyaha ayaa sheegay in shirkadda google iyo hay-adda duulistu ay arrintaasi isla ogaayeen kharashkii adeega hawada soomaaliyana ay shirkaddu bixisay dhinacaas iyo dalka etoobiyana ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa booqday deegaanada soomaalida oo toddobaadkan dhagax dhigay mashruuc dhismo jidadka ah oo dherarkoodu gaadhayo saddex boqolo kilomitir kuwaasoo isku xidhaya magaalooyinka deegaanka soomaalida sidoo kale ra-iisul wasaare abiy ayaa booqday mashaariic ay ku jiraan kuwa biyogelinta iyo beeraha sida uu v o eda u sheegay wasiirka maalgashiga iyo qurbajoogta maamulka gobolka soomaalida cabdisalaan yuusuf maxamuud booqashada ra-iisul wasaaraha waxay ku saabsanayd inuu guud ahaan deegaanka soomaalida ee soo indhaindheeyo hogaaminta deegaankana uu la kulmo ee si gaarana wuxuu u booqday magaalada goday magaalada goday booqashadaas halka uu ra-iisul wasaaraha iyo si uu hogaaminaya ay ku tegeen waxaa lagu soo dhagax dhigay jidad ilaa saddexa oo kilomitirkoodu dhan yahay saddex boqol oo kilomitir oo saddex jaha oo kala duwana saddexda jid waxay kala ahaayeen goday ilaa iyo qalaafo goday ilaa iyo hargeelle waa loo tuban loo tuban shaqada waa shaqo sii socon doonta ay tilmaamaysaa loo tuban ogamenahay dhanaan iyo yoocale saddexda jid waa saddex jid oo halbowlaa muhiimna waa deegaanka soomaalida iyo bulshada agagaarka ku dhaqan markaan eegno dhinac dhaqaale dhinac ganacsi dhinac maalgashi saddexdaa boqol kilomitir waxaa lagu qiyaasayaa inay ku baxaysa lacag ilaa lix bilyan oo bira shaqadaas waxay ku dhammaan doontaa muddo afar sano iyo badh ah haddii ilaha yidhaahdo kaasi waxau ahaa wasiirka maalgashiga iyo qurba joogta ismaamulka soomaalida etoobiya cabdisalaam yuusuf maxamuud sidii bilowgii barnaamijkeenna aanu idinku sheegnay waxaa kulan uu ka dhacay magaalada baydhabo kaasoo ay hesheen wasiirada xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka tirsan kuwa maamul goboleedyada soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar ayaa ka warbixiyey faa'iidada dhaqaale ee xooluhu u leeyihiin dalka soomaaliya soomaaliya hadda shidaalka keliya ay haysato waa xoolaha waayo wadan barmiilka shidaalka wuxuu joogaa labaatan soddon dolar ilaa konton dolar laakiin neefka xoolaha wuxuu joogaa siddeetan iyo shan sagaashan dolar marka waa inaan ilaabsanaa muhiimad gaar ahna uu leeyahay ee xoolaha u leeyihiin biyaha marka maanta waxaan u joognaa inaan xoolaha keliya biyo mau baahno meel kastoo biyo ay ka cawaayaan waa inay helaan adeeg kaloo dheeraad ah
intaasina waxaa inoogu eg barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka inta haddii ilaahada toddobaadka soo socda aynu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo